الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي toban iyo لixaad من كتاب المختصر الصغير فصل في صلاة الجنازة janaazada salaadeedii buu fasalu yahay janaaza jiimka in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo labadaba waa la ogol yahay waa magac loo bixiyey meydku marka uu ku jiro naxashka marka uu ku dhex jiro ayaa la yidhaahdaa ayb janaaza salaada salaatu ljanaaza waa fardu kifaaya fardu kifaaya weeyaan oo dadka qaar hadday ku tukadaan meydka qaarka kale waajibka waa ka dhacaya oo nebigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu calaa saaxibikum war saaxiibkeen idinku ku tukada saxaabi markii lagu tukanayey xogaa dayn baa lagu lahaa bukhaari baa wariyey wa furuudu ljanaazati janaazada wa furuudu salaati اljanaaza janaazada salaadeeda faralyaalkeedu sabcatun toddobo weeyaan waa toddobo alawelkan ugu horeeya anniyatu waa niyo salaadaasuu niyeysanayaayoo fayanwi wuxuu niyeystaa ficila salaati salaada falideeda iyo wa tacyiinahaa salaada cayinideeda mid ay tahay ou sheego ka salaati اljanaaza oo kale wey janaaze salaadeed wa yanwi wuxuu kaloo niyeysanayaa fardiyatahaa salaadaas faral ahaanshaheeda taasna waa niyeysanaya haddii dad badan lagu tukanayo man xadara min amwaati اlmuslimiin cid allaal ciddii meesha lasoo dhigay meydadkoodii muslimiina wuu u niyeysan karaa dad badan baa mar lagu wada tukan karaa haddii la rabo ayib sidaa markuu niyeyso niyadii baa waxaa sishay athaani midka labaadna arbacu takbiiraatin takbiiro iyo kibaaraad afara weeyaan afar takbiirood oo waxaa afarta ka mida midii lagu xirtay takbiiratulxiraam waa ku jidhaa afar takbiirood wey imaamku hadduu afartaa ka badiyo in lagu raaco sunno maaha maamuumku waa ka bixi karaa salaadiis ama waa sugaya inuu sugaa fiican baa layidhi athaaliu midka saddexaad qiraa'at اlfaatixati faatixada akrinteeda weeye fi luulaa aw gayriha faatixada inuu akriyo weeye fi luulaa takbiirta hore dabadeeda aw gayrihaa takbiiraha kale oo gadaashooda tow doona ku akrin karaa takbiir dabadeed buu faatixada akrinaya marka hore uu xirtay inuu akhriyaana fiican faatixada fi luulaa bacda luulaa hadduusan xataa akrin markuu xirtay dabadeeda faatixada takbiiraha kale gadaashooda faatixada wuu akrin karaa ayib oo shay kale meeluu ku jiray sidii salliga nebiga oo kale calayh isalaatu wasalaam ama ducada meelahay ku jireen faatixada hadduu keeno salaadiisi waa jidhaa waxaa kale oo halkaa ku jira araabic buu yidhi alsalaatu cala اnnabiyi nabigo lagu saliyo weeye sala اllahu calayhi wasalama bacda thaaniyati takbiirta labaad dabadeeda salligu isagu meeshii la doono lama geyn karo janaasada takbiirta labaad dabadeeda baa booskiisi ah alkhaamisu kan shanaadna adducaau u ducayn weeye lilmeyiti meydka loo duceeyo bacda ahaalisati takbiirta saddexaad gadaalkeeda ayaa meydka loo ducaynaya meydkan lagu tukanayo ayaa loo ducaynayaa xilligaas ayib ducadayde waa muhiim in loo duceeyo meydka waa lagama maarmaan weliba ducada loo khaalis yeelo fa akhlisuu lahu ducaa ayaa xadiidku ku soo arooray abu daawuud iyo ibnu maajah iyo ibnu xibaan iyo bayhaqba wariye markii loo duceeyo waa takbiirtaas saddexaad gadaalkeeda loo ducaynaya allaahuma arxamhu hadduu yidhaahdo allaahuma kfir lahu arxamhu iyo wixii la mid waa inta ugu yar sida u fiican waa inuu yidhaahdo allaahuma kfir lixayina wa mayitina wa shaahidina wa ghaa'ibina wa sakiirina wa kabiirina ilaahayo u dhaaf kaayaga nool iyo kaayaga dhintay kaayaga jooga iyo kaayaga maqan kaayaga yar iyo kaayaga weynba kaayaga lab iyo kaayaga dhadigba allaahuma in axyaytahu mina ilaahayow qofkaa nooleysoo naga mida fa axyihi cala lislaami islaamnimo ku noole ducadaasaa lagu akhrinayaa sida ugu fiican waman tawafaytahu mina qofkaa oofsatoo naga mida fatawafahu cala liimaani ilaahu iimaanka ku dul oofso iimaan ku dil allaahuma laa taxrimna ajrah walaa tudilana bacdah ducada hadduu kusii daro allahuma ina haadaa cabduka hadday gabar tahayna amatukaa la dhahayaay wabnu cabdik ilaahayow addoonkaadi weeye addoonkaada ilmihiisi weeye kharaja min rawxi dunyaa wa sacatiha adduunyada waasiceedu ilaahu ka yimi kuwii isaga jeclaa iyo kuwuu jeclaaba adduunya uga dhex yimi ilaa dulmati alqabri wamaa huwa laaqiih ilaahayow mugdiga qabriga iyo wuxuu la kulmayo ayuu ilaahayow ayuu u soo baxay addoonkaani ilaahayow kaana yashadu wuxuu aha addoonkan mid qira an laa ilaaha ila allaahu ilaahayow saasoo qiri jir waxdaka laa shariika lak wa ana muxamada cabduka warasuuluka wa anta aclamu bihi mina ilaahayow adaana nooga ogaal badan sidaasaan hanow ku naqaan saasoo qiri jir ilaahayow adou kugu soo degay mid lasoo martiyay adaa u khayr badan ilaahu waa mid faqiiroo raxmaddaada u baahan wa anta haniyun can cadaabih ilaahayow adna cadaabkiisa hodan baa ka taho uma baahnid ilaahayow hanana waa nimid waqad ji'naaka raaqibiina ilayk annagoo ku jarinayna ergaha annagoo ah shufacaa lah annagoo addoonkaa dhintay erga u ah waa janaasadii ilaahayow in kaana allaahuma in kaana muxsinan hadduu wanaag sameeye ahaa fazid fii ixsaanihi ilaahu ixsaankiisa usii ziyaadi wain kaana musii'an hadduu xumaan samayn jirayna fatajaawaz canhu ilaahayow iska cafi ilahaw iska saamax ilahaw iska siidaa ilaahu raxaniisaada sababteeda ridahaada la kulmi qabriga fitantiisa ilaahu ka ilaali iyo cadaabka qabriga qabriga ilaahu u waasici ilaahu labadiisa dhinac dhulka ka fogee oo dhulka uusan isku caburin wajaafi larda can jambeyh ilaahu amni la kulmi cadaabkaada aamin oo ka noqdo ilaa maalinka qiyaamada a soo saadhi jannadaada u soo saadhi isagoo aamina intaasoo ducaaga kuu qorayana lagu akriyaa fiican ilaahay u naxariiso cafi oo caafi martigelyadiisa wanaaji ilaahayow waqsilhu ku mayr bilmaa'i waathalji waalbarad ilaahu dembiyada ka nadiifi sida marada cad wasakda looga nadiifiyo wa abdilhu daaran khayran min daarihi ilaahayow daar ka wanaag badan daartiisii hore u bedel wa ahlan khayran min ahlihi ehel ka wanaagsan ehelkiisii wa zawjan khayran min zawjihi lamaano ka wanaagsan kiisii hore ilaahayow si jannana geli cadaabalqabri ka dheere iyo fitanta naarta ilmo yar hadduu yahay waxaa loogu sii daraa ilmo yaroo labadii dhashana muslimiin ahaayeen ilaahow ceelalyo iyo hordhac iyo kayd uga dhig ilmahan yaa labadiisii aabbe miisaankana ugu cusleeh qalbigoodana sabir ku shub annagana gadaasha hana fitnaynin walaa taftin walaa taftinhumaa labada waalidna ha fitnaynin bacdahu ilmahan gadaashi walaa taxrimhumaa ajra ajirkana ilaah ha ka xirmaanin ducada cajaa'ibkaabuu akrinaya kuu qorayaana waa la xafidaa asaadisu midka lixaad alqiyaamu istaag weeye lilqaadiri qofkii awooda istaag inuu ku tukado wey asaabicu midka toddobaadna assalaamu salaam naqsi wey weliba waxaa fiican assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wabarakaatuda in lagu daro ibnu xajarku saasuu leeyahy ramligu ilse wuxuu leeyahy sidii hore ha loo daayo waaya markuu intaa dhammeeyo dhahaya allaahuma laa taxrimnaa ajra intuusan weli salaada ka bixin ilaahu ajarkiisa ha naga xirmaaninin walaa taftinnaa bacdah waqfir lanaa walah annaga iyo isagaba ilaaha u dhaaf ducadaasoo la imaanaya cajaa'ibka faslun fii kayfiyati dafni buu fasal u yahay aasidda qaabkeeda iyo godka la qodayo meydka wa ama dafnu dafniga iyo aasidu fa aqaluhu inta ugu yari xufratun waa god oo tagtumu qarinaysa raa'ixatahu urtiisa god qarinaya meydka urtiisu inay soo baxdo baa godadka ugu yar oo wa taxrusu ka ilaalinaysa oo ka waardiyeynaysa min asibaac dugaagga iyo bahalladana ka difaacaysa godkaasaa ugu yar god intaa ka yar looma looma ogola waajibka waxa weeyaan inta u yarayd waajibku inta ku dhacaya wey godkaa markii ciiddiisa lagu celiyo waa inaan bahalladu qufan karin oo meydka hilibkiisa la soo bixi karin urtiisuna waa inaysan dabadda imaan karin wayajibu waxaana waajiba towjiihuhu meydka ujihayntiisa ila alqiblati qiblada in loo jiheeyana waa waajib towjiihu la jihayntiisa meydka in loo jiheeyo qiblada qibladaa loo jeedinaya waa meydka muslimkaa wey dhinaca midigtaa in loo dhigana waa fiicanta saasaa fiican sidaasaa fiican wa akmaluhu sida ugu kaamilsan ugu kaamilnimada badan qabriga xufratun waa god oo qadra qaamatin nin jooggiis iyo basdatin gacnafiintiisa godka waxaa hoos loo dheeraynaya nin dhexdhexaad ah aan aada u dheerayn gaabnaynna jooggiis iyo gacnafidin intaa qabrigu waa inuu qari- qariyo qofka dhex galay waa sidaa ugu kaamilsan ninkaa dhexdhexaadkaadoo dhex istaagay qabriga gacnihiina firiyey intaa waa inuu dherer la egyahy hoos u dheriyo lagama qodo hadda waddankan baan filayaa qabriya noocaas ma badna laanna dhulkii baa inta badan adag meelihii jilcisanna dee dadku ma ay baranba wahuwa kaas arbacatu adrucun waa afar dhudhun iyo wa nisfun afar dhudhun iyo bar hoos u dheriya gacan dhexdhexaada xagga gudahana waxaa la waasicinayaa dadka hadhow geli doona qabriga in ku filan ilaa dad baa gelaya meydka dhigaya soo maaha dad ku filan waa inay gudaha markay u gelayaan meel boosay ka helayaan ilmo yar iyo qof weyn waa iskursii qabrigu iilkaa fiican dhinaca qiblada xigtaa laga qodayaa iilka haddii dhulku dhul adag yahay haddii dhulku jilicsan yahayna dhexka jeexa baa fiican wayaxrumu waxaa xaaraam ah annadbu ayaa xaaraan ah bitacdiidi shamaa'il waxaa xaaraana baroor diiq iyadoo la tirtiranayo shamaaishii iyo wanaagyaalkii meydku uu lahaa naxwu muxuu dhahayaa waa sayidaah waa kahfaah waadaas waa nidde sayidkaygiiyo kii kaafinayadow godkaan u hoyanayadow sidaasoo kale inuu yidhaahdo taas ma habboona waaba xaaraan markii sidaa qofku yidhaahdana oo dadka meesha ooyaya qofka dhintay isaa leeyihiinna laba malagaa la keenayaa labadaa malag baa marka meeshaa daankaayoo jaqallada ah bay meydka ku dhufanayaan feer Ti- markaase waxay dhahayaan ahakadaa kunta ma saasa ahay waxay kugu sheegayaan miyay ahaan jir maadaa sayida maadaa macnaha sanad ahaa maadaa kahfi ahaa yaa ma saasaaba ahaan jir tay ku dhuftaan haddii qofka tilmaamihiisa wanaagsan la sheego iyadoo aan la qaylinayn oo la ooyeyn oo been tilmaamo beenan aan la sheegayn xaaraan iyadu maaha waaye middaani marka waa midda iyadu aan la ogolayn ee xaaraamta ah weeyaan wayaxrumu اnadbu baa layidhaha bitacdiidi الshamaail am ammaanid weeye qofka wix shamaaishiisi baa la tirinaya haddou marka waxaa la yidhi isagu dardaarmay weeye marka lagu dhufanayo malaa'igtu ay ku dhufanayso jaqallada iyo daamanka ama laabtii bay kaga dhufanayaan gacantu saas u duuban waa feer qofkii yidhahda sidaa ha la ii soo sameeya markaan dhinto isagaad ka dardaarmay xumaanta soo maah wixii baa laga abaalmarinaya hadduusan laakiin isagu shaqo ku lahayn de isagu sha wuxuusan shaqo ku lahayn loo qabsan maayo ayib qabriga waxaa habboon taaka in kor loo qaado si loo aqoonsado in meeshu qabri tahay loona booqdo loo siyaarto waa sida qabriga nebiga laga dhigay calayhi salaatu salaam waxaa la leeyahay qofku hadduu ku dhinto waddan gaalo laga baqayo inay dhibaateeyaan oo la soo baxaan waxba qabrigiisa kor loo qaadi maayo saysan godka ugu tegin waxaa la mid ah meelaha laba laga baqayo qofka qabrigiisa in la qufo qabrigiisa la muujin mayo haddii laga baqayo in kafantiisa laga lagala soo baxo qola quftaan kafanta la soo baxaan ama qolaa qofkaani cadaawad ka dhexayso meydkiisa ay la soo baxayaan waa kuwa balaayo ah ama meydkaani qof sunniyabu ahaa meeshana qolo balaayaado bidca madax adag baa degan markaasi waxay rabaan markii qofkaas sunniga haddii la aaso inay la soo baxaan baa laga baqayaa waxba qabrigiisa la muujin maayo saysan ula soo bixin qabriga sidii kuruska in saa laga dhigo waxaa ka fiican in saa loo ballaariyo ee sida geela kuriskiisa oo kale a laga dhigi maayo calaamad in la siiyaa fiican idhaaru calaamatin lilqabri manhalkaa qoraya calaamad in qabriga uu leeyahay la muujiyo cinda ra'si lqabri wa rijlayhi madaxa iyo labada lugood baa calaamad saa loo dhigaya malaha waa meesha laga keenay dhagaxdan saas loo taagayo dhankaa uu ku dhammaado madaxa iyo dhanka lugaha oo kale uu ku dhammaaday intaani waa qabri moogta qof baa ku jira calaamaddaas baa la muujinayaa calaamad ayaa saa loo dhigaya saasaa iyana fiican waxaa kaloo habboon dadka janaasada raacay inay janaasada hor socdaan ma ka dambeynayaan mise waa gadaal soconayaan mise waa hor soconayaan labadaba oo la ogol yahay laakiin hadday hor socdaan waaba sunni meel u dhowna soconayaan oo isku jeedaan isku dhow yihiin la dhahaya dadkan waa wada socdaan meydkay la socdaan laanna waa ergo ergadana qofkay wadaan waa ka hormaraan soo maha ergadu qofkay ka erg- u u ergeynayaan way hor socdaan isagu ma hormaro tuusa ilmo yar ahayn waa lala soconayaa meydka marka la qaadayo orod la la carar ahna maaha sida dadka qaarkiis sameeyaan juhalada ah oo lala buubi maayo oo aada loola ordi maayo lalana tukubi maayo ayib markaas meydka waxaa habboon la wado in dadku aamusaan mutafakiriina fi lmowti dhimasho iyagoo ka fekeraya iyo meydka iyagoo xaaladdiisa ka fekeraya iyo markay dhintaan iyagu say noqonayaan waa sida fiican culimmada hadda buu yidhi dad badan baa waxay jeclaysteen oo ahlu cilmi ah in dikri la iska akhriyo laa ilaaha ila allah iyo wixii la mid a si dadka looga mashquuliya hadal kale oo aan habboonayn inay la yimaadaan dadkiiba tafakurkii iska daayey intaa aamusaan shaqada wadi mayaan marka maadaama hadal haddii aysan mar aamusayna dikriyeyn wax kaley keenayaan iyo dembi intay dembi sheegi lahaayeen markaas xus ilaahay ha iskaa dheheen towxiidka iyo qur-aan iyo khayr ha iska akhriseen zamankan waxaa batay maalaayacniga iyo laqwiga xataa dadkii janaasada waday baa lagu arkayaa wal- walarubamaa kaana alkalaamu fii ya kiiba waxaaba dhacdaba marmar xan iyagoo meydkii wada ama aasaya in wax la xanto oo namiima dad la ysku diro meeshii meyd iyo dhimasho lagu fekeri lahaa war marka intay baddaa geli lahaayeen ya laa ilaaha ila allaahu iyo xayun baaqin allah iyo wixii kaloo ay dhihi karaanoo khayr ah ha dheheen culimaasaa yidhi masaa-ishaasoo dhan buu qoraya waxaa kaloo ka mid ah oo la xiriira meydka masaladan hadda soo socota oo ah wayaxrumu waxaa xaaraama annawxu qaylo waa xaaraan wa huwa rafcu sawti codka kor loo qaado weeye binadbi baa kor loogu qaadaya baroordiiqda iyo ammaanti laba arrimood buu iska saaran yahay nawxu codka kor loo qaaday iyo tirtirintii baroordiiqda ahayd oo shamaaisha iyo wixii la tirinayey wayaxrumu waxaa kaloo xaaraana aljazacu argagax bidarbi sadri laabta garaaceeda iyo walkhadi dhamanka iyo wa nashri shacri timaha firdhintooda iyo wa shaqi ljaybi jeebka dilaacintiisa iyo wa darxi ramaadi dambas ku shubidiisa cala ra'si madaxa lagu shubta iyo wanaxwi daalik waxaasoo dhan baa xaaraana maxaa dhacay qofkii laga dhintay inuu laabta iska garaaco ama dhamannada iska garaaco ama timaha saa u kala firdhiyo ama kuleetiga isdilaaciyo iyo jeebabka ama dambas madaxa ku shubto ama marada iska qaado ya ama dhar murugo gashado waaye ama wejiga madoobayso waxyaalahaasoo dhan baan la ogolayn waana dembi kabiiraa baaba la leeyahy iyo maya waa saqiiro laakiin meydka isaga loo cadaabi mayo waxaasoo dhan hadduusan dardaarmin ama raalli ka ahayn sa ah la iisoo yeelo hadduusan dhihin kuwaan ka dambeeyaa waxaan sameeyo dembigu u yaallaana dembigu u yaallaaye isagu hadduusan raalli ka ahayn awalna dardaarmin wax shaqaa kuma laha oo inta iska caadiga waa la ogolya qofka illin ay ka timaado albukaa haddii saas loo gaabiyo waan hamzada la gaarin waa illinta qofka ka timaada haddii albukaa-u la yidhaahdana waa qaylada oohinta qaylada ah middaa marka aan alifta la gaarin waa iska bannaanta ayib sidaas weeye xaalkiisu qofka meydka qabriga dhigaya ama dadka ku dhow dhow waa inay dhahaan bismi illaah bismi illaahi araxmaan iraxiim bismi illaah markay meydka qabriga dejinayaan wacalaa millati rasuulillaahi sala allahu calay wasalam magaca ilaahay iyo rasuulka ilaahay diintiisaanu ku aasaynaa waa kelimad cajab badan baa ley kelimadaas qaala sheekh ibnu munabbih waa kelimad cajo badan baa layidhi dee qofka hadduu badda ku dhinto barigiina laga fog yahay laba tiir inta la iskula xiro waxay noqonaysaa in la mayro oo la kafno oo lagu tukado ilaa meyd weligeed doonta iyo markabka saarnaan mayaan meel lagu riday tallaagadahan ma jirin baddii lagu sii daayo markaa hoos bay ula degaysaa inta shay culus lagu xiro oo biyaha dhaafinaya dhulka hageey oo saaha loo aaso qubuuraha dadka ka dhexeeya in dad gaara loo khasiso lama ogola hadday wareegsadaan oo samaystaanna waa loo diidaya meel kaleo qof lagu aasila ama intaasoo qof deeqi lahayd ba intaasoo qof loo soo xindaabaya oo loo soo wareejinaya waaye iyo qubuuraha waqafkaa iyo kuwa dadka ka dhexeeya iyo waa saa laakiin qofku hadduu isagu meel milkigiisa ah dhulow leeyahay qof ku aasanayo isagaa dhulkiisa leh dad kale ma dhaxaysa markaa ayib waxaa la leeyahay sidaasaa la samaynayaa qabrigii in masaajidka la dhex geeyo oo masaajidka lagu dhex ee la aasa lama rabo ila qabriga waxa weeye qofkan dhintay dhacaankiisa iyo waxaas inay masaajidka iyo ciidda ay soo gaaraan lama rabo ayib hadday gabari dhimato iyadoo uur loo ilmihiina ku jiro dumarka umulisooyinkuna ay dhahaan waa noolaan karaa iyo takhaatiirta iyo kuwa la midka ah dee ilmihii in laga soo saaray noqonaysaa goormaa laga soo saari ma qabriga markii la dhigay rag baa yiri laakiin war waxaa leeyahy intaan la geyn ba ha laga soo saaro hadday dhahaan ilmuhu hadda waa nool yahay laakiin haddii la qaloo lasoo saarana ma noolaan doono ka war bal hadda iyadoo nool yaan la ysku aasini xoogaa baa loo kaadin dee ilmuhu waaba awalbasa noolaadeen wuu dhiman deedna waa la aasaya la qali maayo lama taabanayo meydadkan la rarayo adduunka adduun la wareejinayo hadba meel diyaarad loo saarayo iyo markab iyo gaari bal ka war waxaa xaaraan ah wayaxrumu naqlulmeyiti ligayri lbeledi aladii maata fiih magaaladu ku dhintay meelaan ahayn in loo raro waa xaaraam haddow doono ha dardaarmo meel heblaha la igu asa yihahdo hadduu rabo waaye haddou doono ha dardaarmo laakiin dadka meeshaa degan caadadoodu hadday ku dareedhay meeshaan u dhow inaysan ku aasina meel halkaasay meydka geeyaan wacaagaanba laguma aaso dhib ma leh waxaa kaloo yana jidha qofkii maka agteeda ku dhinta ama madiina waa loo rari karaa iyada maka iyo madiina waa loo rari karaa ama qubuuro saalixiin oo dad wanaagsan baa loo geynayaa xaaraan maaha taas waaba fiicanta haddii meesha meydku ku aasan yahay biyo mareen noqoto daad baa meydka la tegaya ama qolaa laga baqaya inay quftaan marka waaba khasab in meesha laga saaro lama rabo in daadku la tago ama qola qufato haddou meelaha lasoo sheegay dhaho waan dardaarmay meelaha ha lay geeyo dardaarankiisa waa la fulinayaa laba shardi haddii la helo kow waa inaysan meydku doorsoomeyn intaa la sii wado meeshaa loo wado labo meeshu waa ina dhowda dhowaanshaha maanta meesha waxaa ka mid ah liwujuudi lwasaa'il alxadiida dalabyadan casrigaah adduunka gaadiidka casrigaayoo la helay baa la heli karaya fi naqli alyowm saara lmaxalu qariiban ka koone ka koone ka qaarad weeye laakiin dee meeshiiba diyaarad baa ilbiriqsi ku geynaysa xaramka dee diyaaraddii baa socodkeedaa dhaweynaya meeshiis laakiin si kale uma dhaweyn hasaa maka lagu aasaya ama madiina ama meelihii la ogolaa in loo raro masaa'il kaloo badan oo la xidhiidha halkaas haddii dad badan dhintaan iyo wixii la mid ah iyo sidii loo wada aasi lahaa iyana waa laga hadlaya haddii inta meel la qodo la arko qabrigiioo meeshii la qodayay qof lafihi ka soo baxaan waa la daboolaya waa lagu celinaya qof kale laga dulgelin mayee kaasaa wixiisi loogu celinaya masaladaasna wataa dad badan haddii meel lagu wada aasayo kan qur-aanka uu yaqaana ugu bariyaa la hormarinaya xagga qibladaa la xijinaya ilaa xagga imaamnimadaba isagaa ku horreeyey waa hadday laba nin yihiin ama laba dumara dad isku nooca laakiin ilmo yare iyo nin iyo qof dumar hadday noqdaan ninkaa markaas xagga la marinayaa qiblada qof iyo ilmihiis hadday yihiin waalid iyo ilmahu dhalay waalidkaa la horma la marinaya xagga qiblada ilmuhu hadduu doon ha cilmi badnaado meyd in la qodo qabrigiis lama ogola ilaa lidaruuraati qabri in la qufto lama ogola ilaa daruuraat inay daruura timaado mooyaane waana toddobiyo toban mas'alo oo manhalku idiin qorayo daruurooyinka keena in la qodo oo waxaa ka mid a isagoo aan la loo qubeyn baa la aas ama loo boorayn ama waxaa laba amba qibladaan loo jeedin ama dhul booliya ama dhar booliya lagu aasay masaa-ishaa iyo kuwa la midkaabaa ka mid ah toddoba-iyo tobankii masaleba halkaasuu isdaba dhigay oo uu ku qorayaa ama gaal baa xaramka ilaahay lagu aas lama ogola in lagu aase waa laga saaraya ambiyada iyada qabriyadeeda cid qodan ka dhay cid u dhowaan ka dhama jiro lama ogola toddoba-iyo tobankii masalena iyana halkaasuu ku sheegayaa oo daruuraa keentay toddoba-iyo tobankan masalo daruuraa keentay ayb taa markaasaa u ogaatay kitaabu zakaati dhe marka baabu zakaat tajibu zakaatu zakaa waajibaysa fil ibili geela dhexdiisa iyo walbaqari lo-da iyo walqanami ariga nicmooleydii weeye wazuruuci dalaga wathimaari miraha miruhu waa dee cinabkii iyo timirti kuwa kalena waa raashinkii kale iyo walmacdini macdanta godqalinki warikaazi dafiinu ljaahiliya jaahiligu waxay aaseen oo lala soo baxay iyo watijaarati rogrogashada baac mushariga intaasba zakaa laga bixiyaa geela ugu horeeya soo maaha geela soo qabo fa ama libilu geelu fa fii khamsin shan geela oo minhaa ka mid ah shaatunba ah neef ariya oo waa maxay jadaacatun mid ilka jabsatay oo min addaani idaha ah taasoo lahaa sanatun sanad u sugnaaday sanad bay jidh ah neef idaha baa la bixinaya shanta geela oo amase haniyatun mid la soo ilka baxday oo min almaczi riye ah oo lahaa sanataani laba sana jidha aricad iyo ida kaa doontaa ka bixin ka dhaawey shanta geelah kuwa kalena waa la mid wa fii cashrin toban geelah oo minhaa geeli ka mid a shaataani laba ariyaa la bixinaya wa fii khamsata cashara shan iyo toban geelana halaathu shiyaahin saddex ariyaa la bixinaya wa fii cishriina labaatan geelana arbacu shiyaahin afar ariyaa la bixinaya wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatan geelana bintu makhaadin qaalin inahoyo ureeyaa la bixinaya lahaa sanatun sanad jir ah wa fii sittin wa halaathiina soddon iyo lix geela bintu labuunin inahoyo caanooley baa la bixin lahaa sanataani laba sano jir ah wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix geela xiqatun baa la bixin qaalin awr mudatay inuu awrku abaahiyo lahaa halaathu siniina saddex sano jidha wa fii ixdaa wa sitiina lixdan iyo kow geela jadacatun baa la bixin qaalin jadacaado lahaa arbacu siniin afar sano jidha wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix geela bintaa labuunin laba geel waa isbedelaya marka laba laba isku bedelay ilaa isaga baa tiradii ka batay wuxuu gaaray toddobaatan iyo lix laba qaalmoodoo ilmahoy caanoolaya la bixinaya wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow geela xiqataani baa la bixinaya laba qaalmoodoo awr mutay wa fii mi-atin wa ixdaa wa cishriina boqol labaatan iyo kow geela halaaثu banaati labunin saddex qaalmood oo ilmahooda caanoolaya la bixinaya uma bacda haadaa kaa dabadiis halkaa mar hadduu geeli gaaray oo yahay boqol labaatan iyo kow horta sagaal ku dar boqol labaatan iyo kow boqol iyo soddon soo maa uma bacda haadaa fii kulli arbaciina afartan kasa bintu labuuna la bixinaya bintu labuun wa fii kulli khamsiin konton geelana xiqatun baa la bixinaya afartan afartan iyo konton konton baa geela loo qaybinaya mar hadduu halkaa gaaray wa ama albaqaru looda fa fii kulli alaaiina soddon kiilo ah tabiicun baa la bixin dibi raacaya oo lahu sanatun sana jira hooyadiisba usan ka harin oo tabiic baa loo bixiyey hooyadiiba usan ka harin looley ma ahaan jirdha hadda wa fii kulli arbaciin afartan kasta oo lo ah musinatun baa la bixinayaa qaalin la soo ilka baxdaoo lahaa sanataani laba sana jidha uma bacda haadaa intaa dabadeed fii kulli alaaiina soddon kastoo lo ah tabiicun dibi tabiica la bixin wa fii kulli arbaciinna musinatun baa la bixinaya qaalintaas wa ama alqanamu ariga fa fii arbaciina afartan shaa- fa fii arbaciina afartan shaatan min shaatin ee ariya shaatun baa la bixinaya afartan ariya neef ariyaa la bixinaya wa fii ix- wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol labaatan iyo kow ariya shaataani laba neefo ariyaa la bixinaya inta u dhexaysana waa cafs neefkii horaa soconaya wa fii miatayni laba boqol iyo wa waaxidatin kow laba tiriyo kow alaau shiyaahin saddex ariyaa la bixinaya wa fii arbaci miatin afar boqoloo ariya arbacun afar ariyaa la bixinaya uma hadduu halkaa gaaray fii kulli miatin boqol kasa shaatu neef ariyaa la bixinaya arigiis boqol boqol baa laga dhigaya kun ari u haystaa dee boqolkiiba neef neefun baa laga soo saaraya kunkaa aniga boqolkiiba neef ayaa laga soo saaraya tirooyinka tirsiga hore iyo tirsiga dambe iyo inta u dhaxaysaana waa iska cafis oo wax loo haysto ma jiraane neefkii hore un baa soconaya oo la bixinaya marka sakaduna waa waajibka arbaanigaayo lama rabo in lagu bakaylo ama wax liita la bixiyo ama la dayaco waa in la bixiyo masaakiinta xaqeeda la siiyo darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab